Maanta waaxda caafimaadka dadweynaha Iowa ayaa waxay soo wareysay hal dhimasho oo kale gobolka oo dhan, oo loogu talagalay shan kun afar boqol todobatan iyo laba dhimasho tan iyo bilowgii cudurka faafa COVID-19. Waxaa jiray laba boqol oo tijaabo oo wanaagsan ah oo ay ku jiraan saddex kale oo ka tirsan degmada Woodbury. Caafimaadka degmada Siuland wuxuu ku dhawaaqay qorshayaal xarun kale oo tallaal ah oo COVID-19 ah Isniintii soo socotay, sideda Maarso ee xarunta dhacdooyinka Tyson. Balaamaddu waxay furmi doontaa beri Talaadada galabnimo markay tahay saddex galabnimo. Khadka tooska ah ee telefoonka todoba hal labo laba saddex afar saddex sagaal laba labo. Rugtan caafimaadka caafimaad waxay ka mid ah dadka ka weyn da'da lixdan iyo shan, laakiin waxay la balaariyay oo waxaa waxaa laga soo daray shaqaalaha ka shaqeeya hilibka. Dhanka kale, Tyson Foods ayaa ku dhawaaqday in tallaal la heli doono dhamaadka toddobaadkan dhammaan shaqaalaha ka shaqeynaya hilibka oo ay ku jiraan Storm-lake iyo dadka degan Iowa ee ka shaqeeyay warshadda Tyson magaalada Decatur. Daraasad bille ah oo cusub ayaa muujinay sii socoshada dhaqaalaha ee dhammaan saddexda gobol ee Siuland, laakiin hogaamiyayaasha ganacsatadu waxay muujiyeen walaac ay ku qabaan sicir bararka sii kordhaya iyo caqabadaha ka jira silsiladda wax soo saarka ee dib u dhacday kana xaaladaha ganacsiga ee Mid America ee Jimcihii dhexe ee loo yaqaan Creighton University ee bishii Febraayo waxay ku yimaadeen lixdan iyo sagaal dibic sagaal xoog leh laga bilaabo January lixdan iyo todoba dibic shan. Inkasta oo ka sarreysay konton ee tusmooyinka sahanka waxay soo dejineysay koritaan halka dibic ka soo hoosaysa konton ay soo jeedinayso hoos u dhaca dhaqaalaha. Shirkadda Skywest Airlines ayaa la siiyay qandaraas saddex sano ah oo ay la qaadatay waaxda gaadiidka ee Mareykanka si ay duulimaadyo toos ah ugu siiso gegida diyaaradaha ee Seoul Gateway ilaa Chicago laga bilaabo kowda Abriil. Skywest oo ah adeeg goboleed ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee United Airlines ayaa garaacday shirkadda American Airlines. Mareykanku wuxuu hadda adeeg ku bixiyaa barnaamijka adeegga cirka ee muhiimka ah. Barnaamijkan waxaa la soo sameeyay si loo siiyo bulshooyinka yaryar adeegga hawada. Skywest hadda waxay u shaqeysaa adeeg maalinle ah Denver.